بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الناظم رحمه الله كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهد كذاك sidaasoo kale waxaa ah azinaa zinada ayaa ah uma alliwaadqu kadibna waxaad ku dartaa liwaadka ku dar kabaa'irta tirinteedii ayaan ku guda jirnay kabiirooyinka waxaa ka mid ah sida sheikhuba sheegay kabiirada la yidhaha zinada zinadu waa kabiira min alkabaa'ir nabigu calayhi isalaatu wasalaam kabaa'irta waaweyn markuu tirinayana waxyaabahu ku tiriya waxaa ka mid ah oo uu ku sheegay inay ka mid yihiin zinada nabiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka zaaniga ahu markuu zinaysanaa in iimaanka laga rafcinaa laa yazni الzani xiina yazni wa huwa mu'min ayaa nebigu yihi calayhi isalaatu wasalaam isagoo mu'min ah qofku markuu zinaysanaayo ma zinaysto culummada xadiidka sharaxday qaar ka midu waxay dhaheen waxaa laga wadaa qofku waa gaaloobaaho diintow ka baxa lagama wadee iimaanka kora looga qaadaa intuu falkan fooshaxun ku guda jiro iimaanka kora looga haynaa hadduu falkan ka baxa kadib ayaa iimaankii loo soo celinaa iimaankiisuna waa naaqis maxaa yeele haddaan iimaankiisu naaqis ahaa lahayn hadduu ankee muslim yahay iimaankiisu waa naaqis waa dhantaalanya haddaan iimaankiisu dhantaalaa lahaynna waxaan kuma dhaceen zinadana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha sinaysanina keliya ma dhihine wuxuu yidhi zinada yaan loo dhowaanin walaa taqrabu zina zinada yaan loo dhowaanin yaan loo dhowaanin waxaa soo gudagalaa wax walboo zina ku gaarsiin kara ka fogaaw hadday waxaasu hadal yihiin waad ka fogaane ragga iyo dumarkana waxaa la rabaa hadalkoodu inuu noqdo hadal aan shahwada kicinaynin ragga iyo dumarka ajnabiga oo isla hadlaay sidoo kale waxaa mamnuuca oo la mamnuucay oo la xarimay oo zinadana dadka gaadhsiiya khalwada laba qofood oo kale ajnebiyuhu ay isla khalwoodaan ayaduna waxay noqonee waxyaabaha dadka zinada ku ridi karaa maxaa yeelay nabigu wuxuu sheegaa calayhi salaatu wasalaam in labada qofood shaydaan saddex ku noqonaa si walbay labada qofood u wanaagsan yihiin ahlu khayr u yihiin dad ahlu diina u yihiin ahlu cibaada u yihiinna khatar ayay ku gelayaan arrintan waxaa kaloo la mamnuucay fiirmada ragga iyo dumarku ay isfiiriyaan ragga waxaa la amray inay indhahooda laabaan oo dumarka ajnabiga ka laabaan oo ajnabiyaadka dumarkana saasoo kale ayagana waxaa la amray inay indhahooda laabaan oo ragga ajnabiga ka ah ay indhahooda ka laabaan maxaa yeeley indhaha haddii la fasaxo waa khatar balaayadaanna bilowgeedu waa war iyo indho la isku taagay oo la fasaxay oon la xadidin ayaa marka u horeyda waxay tahay sahan u ah zinada sahankeedu waa hadal iyo fiirmo wa taabashada la istaabto waa la mamnuucay oo raggay dumarka kale ajnabiga ay istaabtaan wuxuuna sheegay nabigu calayhi isalaatu wasalaam intii qof kaa ajnebiya oo dumara aad taaba lahayd inay kaaga fiican tahay in mudac bir ah lagugu mudo waa khatar marka taabashada dumarka la taabtaa wax walba oo qofka markaa zina gaarsiin kara qofkii waa loo diiday waa laga mamnuucay haddii gabadhu jidkaaga hor timaado haddii aad tidhaahdo assalaamu calaykumna aada istidhaahdo ama assalaamu calaykumta lagu ekaysan waayaa oo arrintuu ay intaas ka sii gudubtaa kadibna tale ay fara ka baxdaa haddaad istidhaahdo assalaamu calaykum akay dhihi maysid waa iska baalmaray dhahan culimmada qaarkood sharcan rag iyo dumar kale ajnebigu inay issalaamaan asalku waa wax bannaan inay isla warramaanna waa wax bannaan haddii aan hadalku ahayn hadal la jejebinaa oo shahwada kici kara haddii laakiin laga boqo mafsado laga boqo ka weyn arrintan ama lays yidhaahdo arrintaanu zinay keeni kartaa culimmada yidhi markaas la salaami maa gabadha lanana hadli maayo waa la agmaraa qowlkoodu waa qawi weeye waa qowl xooggan qofku hadday zinaysatana oo zina ku dhacdana xadkeedu labaa loo kala qaadaa hadduusa guur soo marin xalaal ah ousa xalaal soo dhadhamin xalaal uusa ku soo shahwo gudan hadda ka hor ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee haddii uuba xor yahay waxaa lagu dhufanaa boqol karbaash azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda mi'ata jalda boqol karbaashaa lagu dhufanaa hal sanana waa la musaafurinaa waa la caydhinaa meeshuu xumaanta ku sameeyey hal sana ayaa laga fogeynaa si wixii uu xumaanta la sameeyey iyo asagii laftirkiisii wixii uu waddadii uu yaqaano iyo gurigii uu gelidiisa bartay oo u iloobo hal sanaa la caydhinaa hadduu guur xalaalaa soo marana ee isagoo xalaal soo maray kadib uu sinaystana xadkiisu waa maxay waa rajmi waa nabiguna waa rajmiyey calayhi salaatu wasalaam rajmiguna waa qofka in dhagax lagu dilo saasaa qofka xukunkiisii ah ciqaabta uu mudan yahay waa saas ciqaab waxshinimaa oo dugaagnimana ma aha maxaa yeelay allihii subxaanahu wa tacaala qofkaan abuuray allihii subxaanahu wa tacaala qofkaan abuuray cid ka og wuxuu mudan yahay ma jirto allahaasaana subxaanahu wa tacaala xadkiisa wuxuu ka dhigay in dhagax lagu dilo nabiguna waa fuliyey calayhi salaatu wasalaam arrintaas kutubtii kitaabka qur-aanka ka horreydana arrintaas way ku tiille kitaabkii towraad ahaa iyo kutubtii kale nabiga calayhi salaatu wasalaam markii yuhuuddii qaar ka mid a ay isku dayeen inay nabiga ka qariyaanna nabiga waxa u sheegay rag ayaga ka mid ahaa jiray laakiin waagii dambe islaamay ayaa nabiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam in aayaddaasu ay ku taallo kitaabkii towraadaha kitaabka qur-aankaana aayaddaas way ku ooli jirtay laakiin waagii dambe waa la nasakhay aayadda rajmiga oo waxaa la nasakhay tilaawadeedii laakiin xukunkeedii waa baaqi ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuhumaa albatta aa ku taalale farjumuhumaa albatta shaykhay sheekhadu odagaya iyo duqdu waa kuwa guurka xalaashaa soo maray hadday rabaan ha noqdeen shan iyo toban jiryaal ashaykhu washaykhatu ayay noqonayaan iyagoo shan iyo toban sano jira oo qaangaaray oo isguursaday oo guur xalaala soo maray hadday haddana sina ku dhacaan waxaa la leeyahay duqowsho waaye sinaystay dad guur xalaala soo mara oo sinaysta weeye markaasaa waxaa xadkooda iyo xukunkoodu yahay in dhagax nafta looga gooyo arrintan waxay leedahay dhibab fara badan dhibabka ay leedahay waxaa ka mid ah ansaabta oo isku daranta ansaabtana waa la ilaaliyaa haddii sinada dadku ay ku badato waxaa badanaa garacyada iyo wacalladaa badanaa la kala aqoon maayo canugan ma ina hebelaa mase waa ina hebel la kala aqoon maayo maxaa yeelay canugan hooyadii dhashay ayaa waxay iska ahayd ceel dad ka dhexeeya oo nin walbaahu marku doono oo wadaantiisa u rito nin marka ceelkan canuga ka yimid nin la lama aqoomaa dadka laga aqoomaayo ansaabtiiyo nasabyadii marka waa isku darmaayaan sayse iskugu darmin arrintan waa la mamnuucay xaaraam weeye xaaraam weeye arrintan waa la mamnuucay si walbo arrintaanu kusoo dhawaahayna waa in la fogeeyo waxyaabaha inta badan khatartu ka timaado waxaa ka mid ah dadka ama qaraabada ah ama asxaabta ah oo guryaha isla degan dhallinyarada guryaha isla jooga oo kale ajnebiga ah eedaa dhashay habareeraa dhashay abtiyaa dhalay adeeraa dhalay waa dumaashi waa seedi waa fulaan guriguu joogaa gabdhaa jooga gurigii ajnebi ka ah balaayaa ka soo socota meeshaas inta badan balaayadu meelahay ka timaado meelahaas waa waxaasoo kale marka waxaa la rabaa in si fiican looga degtoonaado qof walbana isheedu ay koraydo wax walba waxaanu kugu soo dhowaa karaana aad ka fogaato walaa taqrabu zina ilah ilahi subxaanahu wa tacaala zinada ayaan loo dhowaanin tan kale waxay zinadu markii ay faaftay oo dhibaatadaasu ay dhacday waxyaabihii ay dhashay waxaa ka mid ah in cudurro badan oo ay ka dhasheen laga yaabo in hadda daawadooda lagu dhibaataysan yaho daawadooda la aqoon waayo inay ka dhashaana dhacda marka waa arrin aada u foolxun wuxuu yihi marka kadaka zina uma alliwaad liwaadkuna waxaa foolxun waa isaguna laakiin mar kalaan gelayna haddii aa la yidhaahdo hadda laakiin halkaan ku joojino darsigeenna wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam wabilahi atowfiiq